midana guddoomiye warayntii waxaan wax kaa weydiinanaa khilaafkan soo kala dhex galay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha ku-xigeenka koobaad ay hadallada isweydaarsadeen sharku ugu baaqay madaxweyne ku-xigeenku golaha dhexe ama golaha fulinta sidee arrintaa khilaafkeegu yahay ama aad wax maxaad ka ogtahay
khilaaf maha horta wax khilaaf lagu sheegi karo maaha xisbu sharci buu leeyahy dastuur buu leeyahay waxaa lagu shaqeynayaana waa dastuurka xisbiga iyo sharciga dastuurka iyo sharciga xisbiga taana gudda fulinta wax isku yidhi karo dee guddoomiyaha xisbiga siuu sharcigu dhigayo ku-xigeenadu marka uu maqan yahay guddoomiye aanu joogin ayay xilkiisa sii qabtaa waxay ka dhigan tahay un madaxweynooyinka joogo madaxweyne ku-xigeen kulaa waxa shirinaya golihii wasiirada waa taas kaloo wax khilaafa mahe waa waa qalad yaroo dhacay weeye
in muddaa oo laba jeer buu baaqday shirkii go- aad ugu tala gashay inaad qabteen shirweynihiinii ballanqaad dambe oo aad samayseen baa jiray waa maxay carqaladan markasta soo noqonayso warbaahinta ay iskaga jawaabaan madaxda xisbiga kulmiye shirweynihiisine goormuu idii qabsoomaya sida waktiga rasmiga ah hadda
horta shirweynaha hawshiisa way socotaa guddidii qabaqaabaduna way shaqeynaysaa hawshina iyadan gacanta ku haysa wax carqalada iyo wax dhibaataa oo ka jira hawshaa ma jirtaaba yaraatee xisbigana subxi haddaad tagtaa xarunta xisbigana haddaad subxi tagtaa waa arkaysaa hawsha ka socota iyo baaxadda ay leedahay marka ma jirto iyada wax carqalada iyo wax turturaa iyo wax la odhan karo xitaa waxay ku yihiin dibdhacyarba xitaa ku keenaya ma jirto hawshaas si fiican bay u socotaa guddidii qabaqaabadaana gacanta ku haysa annaguna waanu dulwaanu kla joognaa wana wixii adkaada la maarayntoodu maanuula joognaa laakiin hawsha iyaga gacanta ku hayso toosa u wada marka wax ka jira ma jiraa waktiguna waktigii ay sheegeen haddii ay ku timaado iyaga hawsha ugu dhammaan weydo iyagu ay u baahdaan maalmo kale qabaqaabadu waxawey maalmaha kale dee waa furitaankii ubaahana furitaankana maalma hadday dib u dhigtaan oy maalmo dib u dhigaan waa hawl iyaga u taalla annaga wuxuu nagaga leeyahay shirku iyo muddayntiisu iyo sharciyadiisu waktigii xilkana saaran waxaa in waktigii ay hawl gasho guddida qabaqaabadu guddida qabaqaabada hawsha shirka iyo furidiisa iyo waxaa leh taana waanu dhammaynay guddida qabaqaabaduna hawsheedi way wadaa oo way ku dhex jirtaa si fiican uga shaqaynayaa
haddii aan ka yara baxo arrintaa kulmiye waxaa jirtay in guddoomiyaha xisbiga dhiggiina ee mucaaridka ee uci oo sheegay maalinkii shalay ahaa isagoo gegida diyaaradaha kasoo degay in haddii xisbiga kulmiya ee talada qaranka hayaa axsaabta mucaaridka ay ku dari waayeen wadahadallada somalilan iyo soomaaliya in isaga iyo wadani ay midow samayn doonaan ay kula hadlaan dowladda soomaaliya sideed idinku xusbi ahaan kulmiye hanu aragteen
hadal layska yidhi weeyaa taas waa hadal layska yidhi waxaa leedaa wax macno oo ku fadhiyaana aanay jirin dowladda soomaaliya waxay la soo dowladda soomaaliya habay dalka ku soo hor fadhiisanaysaa maqaarna mucaarid baa nabay soo hor fadhiisanaysaa wax weydiinaysa tii dowladda ahaydee taagneedii madaxweynihii dowladu la qaabilayay ya ayay leeyihin waa muqadas soomaaliya ya oo ay la soo hor fadhiyaan mucaarid qaarna mucaarid baa labay dhegeysanaya oo cid wax ka qoraysa waa hadal iska yidhi waxuu ku kici kari wax ku talaabsan kara toona maaha waxa xusbiga kulmiya uu haystay talada qaranka muddo ku siman afar sannadood in ku dhow iminka dalkii waxaad moodaa in mudaharaado xoog leh ay ka soo socdaan oo xaggii biyaha dad ka cabanaya sidoo kale dad iyaguna wadooyinka cabanaya oo odweyne ah oo guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbiga kulmiye uu safarkaa ku wehelinay wasiirka madaxtooyada waxaa soo noqnoqonaysa dhaliilo fara badan oo xisbigiini talada hayeeya maxaa dhaliilaha sababaya ee aad u aragtaa ka guddoomiye golo dhaxaan adigoo xukuumaddiina qeybtii ku ilaalinaysay buuggii ballanqaadkiina aad tihiin xisbigii horta tan mudaharaadada sheegayso dimuqraadiyaddaa wadata hannaanka dimuqraadiyad dimuqraadiga la yidhaahdo ayaa wata iska daa dowladda oo xisbigaygaa dimuqraadiya oo hab dimuqraadiya u dhaqma waa ogtiino xalmika khilaafkani waxaa laga sheekey waxaa sidoo laga sheekeynayo o dhami meelay dimuqraadiyada jirto ayuunbay ka jirtaa meeshaana dimuqraadiyada ka jirin khilaafle kama jiro laba wada hadlaana ma jirto qofunbaa la eega qofunba amarka laga qaataa qof caqligiisa wax horna ma jiro laakiin halkan hadday xisbigayga tahay iyo hadday xukuumadda tahay waxaan ku dhaqminaa waa dimuqraadi dimuqraadiyadda haddaad habeenka t v-ga daawato dowladaha waaweyn ee dimuqraadiga ah waad yaabaysa habeen walba waxaa mudaharaadiya ka socda iyo galmudug marka waa caada dimuqraadiyadda taa wadataa maanaa diyaar loo weyn hiin aanu cabarino dimuqraadiyadda waanu kusoo caalamaan ilaa isanan baanu dimuqraadiyadda soo wadin marka waxaanu anagu la yaabna maaha
waxaa jiray shirar gaara oo kulmiye gudihiisa ka socday oo labadii habeenee ugu dambeeyey lagu qabanayo guriga madaxweyne ku-xigeenka maxay daaran yihiin
iyagaad weydiin doontaa war kama hayna anagu taa qoladaasaad weydiinaysa aad sheegaysay guri waxaad kula kushiraysay anagu waradaal war warya waxaan waxaan ka haynaa ma jirto mana waraysano
laakiin waxay ahaayeen mas-uuliyiin xisbiga ah miyaan wax go-aamo kasoo baxay oo idin soo gaadhay aanay jirin
go-aamada ayaa gaadhayada horta horta go- markadada go-aamo go-aanka ayaa gaadhaya yaa gaadhi kara go-aan horta su-aasha isweydiiya jawaabta dee xeeb xisbigu xeer buu leeyahay distoor buu leeyahay hay-aduu leeyahay hay-adiisaa go-aanka gaadhi kara dee saddex qof iyo afar qof iyo shan qof aqal fadhiista tool go-aan ma gaadhi karaan